allaha u naxariistay saare axmed jaamac wakhtigeedii barbarnimo waxay ku qaadatay magaalada ceerigaabooy gobolka sanaag waxaanay markii dambe u soo wareegtay magaalada hargeysa walow ay badnaayeen dadka ay mihinad wadaagta iyo wada shaqaynta lahaayeen haddana abwaan maxamed aadan dacar oo ka mid ahaa dadka ay isugu horbarteen ayaan wax ka weydiiyey dhaqanka markay soo gashay ayaa iswaayaanu isbarannay iyadoo bari ka timi markaas oo inan yarar markaa waxay dhigtay riwaaddii ugu horreysay ay ku soo baxday riwaad la odhan jiray garashaa garab weyday hadse mooye lagaadhayna saleen bedelahaa taasaa ugu horreysay ay dhaqanka markaasay ku noqotay fanaanad caana marka waan iska warayno dee dad waxaanu hayn annagu dadka yagaa hore ul keliyaanu hayn oo walaalaanu hayn maanu kala lahayn qabiil maanu kala lahayn ma garanaysaa nabcaashiye ma kala lahayn wax isnacab maanu lahayn aan la kala weynaado ha la kala howl bato qofka iswaxda laakiin haddana jidhkaa isku yaalloo kalaanu haynoo xaggaana waanu wada joogno la dhammaanu wada joogn halkanna waanu wada joogno markaa waan iska warrayn waxay ahayd inan aan la heli karin karti baa ilaahay u dhaliyey dadku wuu kale karti badiyey kartibay dheerayd dadka dhaqanka maxayna kale dheerayd ubad koris bay ahayd carruur badan bay dhashay sahri wax dhintay iyo wax noolba way lahaayeen dabadeetana intaaba nasiib waxay ku heshay inay iyadu koriso oo ay u shaqayso waxay dadka dheerayd way naxariis badnaydoo had iyo jeer idinkoo waxbaba hayn ayay dad bay marka kuwanba wax siiya kuwan wax u keena intaad soo heshaanba intaasay kale usii qaybin jirtay oo saasay u qaybin jirtay mise jir bay ahayd qiyaastii markaad ay dhaqanka soo geli doonto kolle igama yarayn aniga ha wax badan igama yarayn iminka waxay u baahan tahay in inta loo duceeyo ilaahay loo baryo lana saamaxo kaalintii ay fanka iyo dhaqanka kaga jirtay saare axmed jaamac kasokow abwaan saxaardiid aw maxamuud cilmi jabiye ayaa isaguna iiga sheegay waxaanu isbarannay siddeed iyo lixdankii iyadoo kolkaa riwaatida gabadh dadka u naxariis badan ayay ahayd ayadu naxariis u badan siiba dhallinyarada usii naxariis badan oo kii leexsan ma tidhaahda isay u tirin karto ku fekeri jirtay boobi yuusuf ducaale oo ah qoraa iyo kaydyo taariikheed ayaa isna saare axmed jaamac ku sufeeyey aniga maharka waxaa igu horreysay jeel iyo jacayl oo aan galay kun iyo sagaal boqol iyo labayo toddobaatankii anigoo markaa talyaaniga iyo sacuudiga ka imid waxay ahayd foolaadka fanka soomaaliyeed guud ahaanba sahre axmed jaamac qofka ahayd waxaa kuu sheegayaa inay sahre ahayd sahra waa ogtiinoo fannaaniinta mid walba magac baa ku ladhan gaar ahaan dumarka sahri waa gabadhaa ka kaaftoontay magacaas ee ku caanbaxday sahre axmed jaamac oo qof waliba oo soomaaliyeedba dadka dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba ay dhegta u raaricin jireen riwaayado badan bay lahayd oo ay jishay heese badan bay lahayd oo ay qaaday oo kuwa loogu jecel yahayah waxaan si gaara u xusayaa inay sannadihii ugu dambeeyey aynu ku jirnay halgankii hubaysnaa ay noogu timid xaruntii ururka ee belligubadle oo ay nala dhammaystirtay halgankaa hubaysnaa abwaan muuse cali faruur waxa uu ka mid ahaa abwaanadii ay mihnad wadaagta ahaayeen islamarkaana riwaayadaha u dhiibay waxay kaga walaagsaneen codkeeda cid waliba jecel yahay xagga dadnimada iyo dabeecadda waxay ahayd qofka aan isla weyni iyo kibir weliga aanad ku arkahayn waxay ahayd mid dabeecaddeedu cidnaba aanay diidahayn iyaga oo riwaayad dhigay la odhan jiray garashaa garbooda in islaamamidda u dhiibay ayaa riwaayada sameeyo loo odhan jiray tii igu horraysayba waalida rag iyo weerarka hablaha la odhan jiray waalida rag iyo weerarka hablaha ayaa la odhan jiray markaa waxay ahayd adrishadii waxay ahayd ama inantii agtaradda ka ahayd iyada iyo maxamed yuusuf jilaaga koowaad bay ahaayeen iyada iyo maxamed jilaaga koowaad bay ahaayeen iyo kolkaa riwaayadaasi waalida ragga weerarka hablaha waxa waxay ahayd riwaayadii ay ku jirtay yadanoo riwaayadan yadu ay badanay ku jirtay sida geel sida geel yimiladay dhulayamaaragliya yuxub doonashaa uyo hoomad oo yaahdan he waxaan yo-anayaa yacayinan dhigna adna ila yagleen maxamed yusuf bay wada qaadayeen adna ila yagleen oo ila yabyaba arrimi yugina yabaalane haynaga yeldilayaan baad dhigtee yahanaad heshood la yabaalatee waxaan yoanaya yacagiride ma yegleelayaa riwaayadaas saasay ku jirtay riwaayadaasi anigaa u dhiibay waxay ahayd inan aada u cajaa'iba nebi ammaanku waxay qayb ka ahaayeen badweyntii suugaanta ee saare axmed jaamac qaaday sida uu v o a u sheegay abwaan maxamed aadan dacar dhaqankana xagga nebi ammaanka iyo kasaa'idka iyo waxay ahaayeen ma garanaysa ninkii allah u naxariistay maxamed cali kaariye iyo ay lahaayeen dee berigii dambe xaddan xagganun baaba loo rogay dadkuna afka ay garanayaan marka wax loogu sheego ayay wanaagsan yihiin يا مشاق الأمطار شعاعي سلورك كأني بركو شركو دعي أسلمتي قالوا وغشاها أما رسولك شربت مدلو دوني غشا علو غدقلو رسولك شربت مدلو دوني غشا علو غدقلو saare axmed jaamac waxay ifka kaga tagtay labiyo soddon carruur ah oo isugu jira siddeeda dhashay iyo inta ay sii dhaleen saaka ayuu ku geeriyootay magaalada hargeysa oo maalmihii u dambeeyey ay xanuun u jiiftay waxaana mar dhoweed lagu aasay xabaalaha dhinaca bari ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa